bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad joogtaan kusoo dhawaada warka duhur ee reeda muqdisho qodobada aad ku dhegeysan doontaana waxaa ugu waaweyn soobax ballaaran looga soo horjeeda weerarkii argixisay maleesiya al-shabaab ka geysteen ex control afgooye oo maanta ka dhaca magaalada muqdisho qaar ka mid ah shacabka galmudug oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in loo midoobo si leese kaashalaha ciribtirka argixisada kadib sidii labaatankii sanadkii tegay weerarkii ku qaaday magaalada muqdisho ganacsatada ku iibay geela magaalada gaalkacyo gobolka mudug oo beeniyey in dhibaato loo geysta geela lagu gowraco magaaladaasi safiirka dowladda etoobiya maanta deeq dawaaha lagu talagalay dadkii saameeyay fatahaadda webiga shabeelle ku wareejiyey maamulka gobolka hiiraan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid a ku dhowaad labaatan qof oo ku dhintay roobo xoogan oo ka da-ay caasimadda dalka induneesiya iyo baarlamaanka turkiga oo codeeyey ciidamo loo diray dalkaasi libiya
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa duhurnimo qamiisa taaradan waxay ku beegan tahay labada bisha koowaad sanadka labada kun iyo labaatanka warka duhur waxaa soo saaray wariyahayga cabdiqadrasaaq shibraan sheekeeye anigoo cabdiqaadir shacbaad aan la socodsiinaya kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan isku soobax ballaaran oo lagu soo horjeedo weerarkii argixisay maleeshiya al-shabaab ka geysteen ex control afgooye magaalada muqdisho maanta lagu qabtay gudoomiyaha gobolka banaadir hamduqa magaalada muqdisho injineer cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa shacabka soobaxaasi sameeyey la hadlay isagoo sheegay in shacabka iskuduubni ay sameeyaan si looga hortago dhagarta ay soo maligayaan argixisada
waxaan idinla wadaagaynaa dareenkiinna waxaan idinkala midnahay xanuunka waxaan u taagannahay horumarkiinna maalin iyo habeen haddii aad la idmo kama hari doonno kuwa ubadkeenna iyo ciidamadeenna sidaas u galay waana ka hadlay arrintaas oo waxaan nidhi ma ilmaynayno ma oynayno waan aarsanayno walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin boorka gadaashayda ku dhegana wuxuu muujinayaa dhacdadii xanuunka badnayd ee ay ka rideen cadowga ummadda soomaaliyeed maalintii sabtida ahayd ex control afgooye walaalayaal waxaad og tihiin damiirlaawayaashaasi in ay yihiin wakiillo dalkeenna u jooga cadow shisheeye danaha cadowga shisheeye ayay fuliyaan waa dad annagoo caqli leh aan doqon ahayn aqoon leh raba inayna qaldaan ma filayo inaan ka aqbalayno waa hubaa inaynaan ka aqbalayn waxayna leeyihiin turkidu waa cadowgiinna ilaah baan idinku dhaariya ma runba arrintaas waxay leeyihiin waxaan qarxinnay oo aan dilnay kuwa dalka ku soo duulay oo koloyo turkiya ah annagu garasho ma lihin miya fahan ma lihin miya annaga goobtaan joognay iyo wixii aan arkaynay ayuu nooga sheekaynayaa isagoo hawdka ku jira caladhaare markaasuu leeyahay turkidaa ku soo duusha dalkan dalka ma turkida laamiga noo dhisaysay keenna buka daawaynaysay keenna baahana quudinaysay miyaa ku soo duulay mase caladheere iyo kuwa isaga soo diray ayaa ku soo duulay su-aashaas jawaabteeda adinkaa laydinka raba walaalayaal ummaddan cadaawaddeedu waa muuqataa mana aha inay kala garan weydo cadowgeeda iyo saaxiibkeeda waxaan jeclaan lahaa inaad dareenkiinna ila wadaagtaan turkidu markaan baahannay wayna quudiyeen markaan bukannayna wayna daaweeyeen markaan burburnayna waddaday noo dhisaayeen turkidu markii ciyaalkeenna la soo khalday ee injineeradooda aqoon-yahanadooda ay dileen nagama aarsane kuweennii la dhintay kuweennii la dhaawacmay ayay u soo direen diyaarad dawo iyo dhaqaatiir
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir warkaasi iyo wixii kusoo kordhaha wararkana soo socda ku maqli doontaan markaan qaar ka mid a shacabka galmudug oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in loo baahan yahay in loo midoobo si laysa kaasho lahaa ciribtirka argagixisada kadib qaraxii sidii labaatanka disembar sanadkii hore ee ka dhacay excontrol afgooye magaalada muqdisho waryahayga maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warbixintaa inooga soo diray magaalada dhuusamareeb
qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada dhuusamareebe ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatadaasi loo geystay shacabka soomaaliyeed iyadoona marka hore tacsi ay u direen sidoo kalena ay sheegeen in kooxaha arxanlaawayaasha al-shabaab ay mar waliba caadaystaan xasuuqa shacabka soomaaliyeed sidoo kalena ummadda soomaaliyeed looga baahan yahay in ay ka horyimaadaan lana shaqeeyaan ciidamada amniga si looga baaqsado dhibaatada mar waliba ay ummadda soomaaliyeed argagixisada u maleegayaan waxaan leeyahay marka hore tacsida waxaan la wadaaga ummadda soomaaliyeed ama qof walba oo dhib ka soo gaaray intii dhimata allah nu xariis ayaan leeyahay inta dhaawacana allah u boogaydhayo intaa kadib shacabka soomaaliyeed khaasatan shacabka reer muqdisho oo maanta isu soo baxa ku samaynaya magaalada muqdisho ugana xun kuna maaragtay kana tiirayaysan wixii dhacay waxaan leeyahay ha ku ekaynina keliya isu soo bixiina ku aadan dareenka qaraxii excontrol afgoya ka dhacay inaad ku muujisaan inaad hadashaan keliya iyo inaad isku soo baxdaan waa inaad samaysaan garab istaag aad garab istaagtaan ciidamada amniga la shaqayn aad la shaqaysaan ciidamada amniga magacay waa cabdisaa xarsan xaashi marka koowaad horta ina lillaah waina ilayhi raajicuun waxaan aad uga xunnahay dhacdadii ka dhacday maalintii sabtiga ahayd muqdisho or excontrol run ahaantii aadaan uga xunnahay haddaan nahay bulshada galmudug khaasatan dhallinyarada galmudug runaantii waxay ahayd xaalad aad u adagay ahayd waxay ahayd wax xun oo ka dhacay ama feel xun oo ka dhacay oo dadka muqdisho wax macnaha ka soo gaarin khasaare aad weyn daanaan dhallinyarada caasimadda galmudug ee dhuusamareeb waxaan tacsiyi tiiraanyaal la qaybsanaynaa ummadda soomaaliyeed walaalaheenii ku laaday qaraxii excontrol afgeeye haddaan bulshada caasimadda nahay markaa maqalnay arrinkaas qaraxa ah oo aan ka xumaannay tacsiyi tiiraayana waan dirnay waa ka tacsiyeynaynaa horta haddaan nahay dadka gobollada dhexe dhibaatadii ummadda soomaaliyeed soo gaartay waxaan markaa tala ahaan u soo jeedi lahayn qaraxyada afar iyo labaatanka saac iska socota inay noqdaan oo lala qabsaday in la beddelo waxaana lagu beddeli karaa ummadda soomaaliyeed inay la shaqeeyaan dowladdooda haddaan dowladdannada la shaqayno waxyaabaha nooma imaadeen in maalin kasta ummaddannada la laayo waa wax haddee ceeb nagu ah caalamkana ceeb ku ah qof kastaoo soomaaliya oo muwaadinana ceeb ku ah marka waxaan dhihi lahaa dadku ha kaceen dowladdooda ha la shaqeeyeen qoom haddii aysan ayagu isbeddelin cidina ma beddesho marka waxaan nagu dhacaya waxaan uga gudbi karnaa in aan samayno annaga dhamminto isu nimaanno oo ummadda soomaaliyeed hal go'aan la wada qaato sidii looga gudbi lahaa tacsidan joogtada ah iyo ummaddan baaba'ayso sidii looga gudbi lahaa in taladeeda la qaato oo laga baxo waxaan hadda wax qarxinayaa waa dad soomaaliyeed dad shisheeye ha ka dambeeyeen gacmo shisheeye laakiin waxaa loo soo marayaa waa dad soomaaliyeed waxaan ku talin lahaa soomaalinimadu inay sarrayso oo qof walbaahi uu dhiigga walaalkiis ka baaqsado inta uu ka baaqsan karo dhinaca kale bulshada ayaa waxa ay baaq iyo talaba u soo jeediyeen maleeshiyaadka la qalday kuwaas oo mar waliba dhibaatada ka geysta gudaha soomaaliya waxa ayna ugu baaqeen in ay ka soo haraan dadka falalkaasi ku dhiirigelinaya ayna isu soo dhiibaan dowladda soomaaliya si loogu sameeyo cafis iyo dhaqan celin intaba waxaan leenahay walaalayaal waxaan waa hooyadaada oo kale waxaan waxa waaye wiilashii kula dhashoo kale waaye ha ka oysiininna ha dilnina waxaan leenahay soo dhiiba waxaad ku soo biirtiin walaalihiinna soomaaliyeed oo kale waxa waaye waxaan waa leen qalday ka soo laabta wixii meeshaas ka dhaca waa ogeedeen waxaan u diraynaa ama waxaan u diraa inay walaalahood ay dhibka ka daayaan qofka ay dilayaan waa qof muslima wax irtifaaco ka soo gelaya ma leh maalintuu dhintay oo qof muslima walaalkiisa uu dilo asagana la dilana aaqiro waxaa u taalla falka uu geysay dhibka uu geysay marka walaalkeenu intaad joogto oo dowladda isa ku qaban ama aadan dhiman inaad dadkaada aad waxa aad dhibkaa ku wadaa ka joojiso kuwaas fariintaan u diraya waxa weeye waxa aad dilaysaan waa hooyada waa walaasha waa walaalka waa aabbaha ee inta isweydiidid maskixiyan iyo maskaxahaan iyo hadal ahaan iyo xigmad ahaanba inta isweydiidid maxaad heshay haddaad ummaddaadii dhammaysay waxaan ugula dardaarmaa inay ka soo noqdaan barnaamijkaas iyo dadka ay laynayaan dadkii waxyeeladu ka soo gaartay falkii ka dhacay ex kontarol afgooye ee magaalada muqdisho ayaa dowladda soomaaliya waxa ay u fidisay gurmad deg deg ah iyadoona sidoo kale magaalada muqdisho looga sameeyey xarumo dadkaasi lagu caawiyo sidoo kalena dhaawacyada daran loo qaaday dalka dibaddiisa si loogu soo dabiibo shacabka soomaaliyeed ayaana waxa ay u direen xeeladii dadkii dhintay ay ka baxeen tacsi tiiraanyile iyadoona murugada ay la qaybsanayaan maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
ganacsatada geela ku iibiya magaalada gaalkacyo gobolka mudug ayaa beeniyey in dhibaato loo geysta geela lagu gowraco magaaladaasi waryahayga cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warbixintaa inooga soo diray magaalada gaalkacyo
mar aan saaka booqday suuqa lagu iibiyo geela ee ku yaala duleedka danta koonfureed ee magaalada gaalkacyo si aan ugu kuurgalo dhibaatooyin la sheegay in loo geysto geela lagu qalo magaalada gaalkacyo oo ay ka mid tahay inaan wax biyo iyo baada la siin muddo dhowr maalmooda ka hor intaan lanqalin ayaa qaar ka mid a ganacsatada iibisa geela oo aan wax ka weydiiyey waxaa ka jira wararkaasi sheegaya in loo geysto geela ay sheegeen in xilligani aysan waxba ka jirin dhibaatooyinkaasi haddaba waa kuwan qaar ka mid a ganacsatada ku iibisa geela suuqa magaalada gaalkacyo oo arrintaasi ka hadlaya
safiirka dowladda etoobiya ee maanta deeq dawe lagu talagalay dadkii uu saameeyey fatahadda webiga shabeelle ku wareejiyey maamulka gobolka hiiraan iyadoo goobjoog ka ah madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare waryahayga cabdishakuur cismaan cali ayaa warkaa inoo faahfaahinaya
sheekay aad baa umahadsan tahay sidaa sheegtada maanta magaalada beledweyne waxaa soo gaaray wafdi hogaaminaya madaxweynaha dowlaadka hirshabelle oo qayb ka yahay gudoomiye ku-xigey baarlamaanka hirshabelle gudoogaha wasiirada iyo saka dowladda etoobiya qaabilsan soomaaliya markay soo gaareen beledweyne ayaa deegaanka arjalle oo ciidanka etoobiya ay saldhiga ay ku leeyihiin waxaa loo qabtay munaasabad kooban oo safiirka dowladda etoobiya uu ku wareejiyey deeq daawa oo toban tan ah taasi oo loogu talagalay dadka soomaaliyeed ee ku waxyeelobay fatahaadaha webiga shabeelle in lagaga qayb qaato safiirka dowladda etoobiya ayaa ku wareejiyey gobolka hiiraan waxaana goobta ku sugnaa madaxweyne maxamed cabdiwaare iyo xildhibaanada iyo golaha wasiirada maamulka waxaana madaxweyne maxamed cabdiwaare oo goobta ka hadlay uu ku hada daaramay mas-uuliyiinta maamulka gobolka in daawadaasi ay mariyaan wadada ku habboon oo ah dadka u baahan oo dhibaataysan si dhaqsiya badan loo gaarsiiyo gudoomiyaha gobolkana uu ballan qaaday safiirka dowladda etoobiya u qaabilsan soomaaliya ambasador jamaaludiin cumar ayaa waxa uu sheegay in tareka laba jeer magaalada beledweyne ay soo gaarsiiyeen deeqo kala duwan oo daaweyn raashin isugu jira islamarkaana ay diyaar yihiin inay sii wadaan oo ay gurmud walaabtinimo iyo madarisnimo ay horayaan shacbiga soomaaliyeed waxaana uu sheegay in uu u mahad celiyey madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed caridas kaasoo dhowaan beledweyne markii fataadaha ka dhaceen usoo diray takhaatiir iyo daawooyin kuwaasoo dhowaan munaasabad balaaran oo lagu qabtay beledweyne lagu soo warkiyey isla markaana lagu gudbiyey maadaama ay qayb weyn ka qaateen sidii dadka soomaaliyeed ee lagu gurmaday
waa tahay marka dawadu maxay isugu jirtaa cabdishakuur
faahfaahintaas dheer kamaysan bixin balse daawada inay daawada daawo aad aada u badan toban tan ay gaaraysaa oo noocyo kala duwan oo daawada ah la isticmaalo waxaana dowladda etoobiya ugu tala gashay inay kaga qayb qaadato gurmadka fatahaadaha beledweyne dhowaan ka dhacay oo weli raadadkeeda ay sii muuqdaan sidii maadaama dadka ay soo laabteen inta badan guriyo bisow iyo ay ku jiraan iyo iyo iyo cudurro kala duwana laga cabsi qabo inay ka dhashaan maadaama bilaacadaha iyo musqudaha ku yaala dhammaan magaalada biyihii soo galay ay banaanka kusoo saareen taasi oo laga cabsi qabo inay cudurro ka dhashaan
beeraaleyda ku dhaqan magaalada xudur ee gobolka bakool ayaa cabasho xoogan ka muujiyey saameynta ku yeeshay dalagooda ay xaqeybo ka mid ah dalka lagu arkay beeraaleyda gobolka bakool ayaa rajo xumo ka muujiyey dalaga sanadkan ay filanayeen beeraha sababtuna ay tahay ayax oo saameyn ku yeeshay haddaba cabdi cali isaaq oo ka mid ah beeraaleyda gobolka bakool ayaa inoogu warramay saameyntaasi
mayataa horta cayayaankii waaba dheyba waaba waaba dheyba waa talo gobada kormale mas-uuliyiinta gobol iyo degme iyo ina qayliyan caalamka lanqayli heeda samafalka lanqayli la samata bi umato waliba waa haddii ilaa waqtiga dambe oo badarka bahawla ku diiraw idhatan inay la samata biyo iyo maamulkana ku codsadaan hay-ada samafalkana ku codsadaan dowladda koonfur galbeed ku codsadaan dowladda soomaaliya ku codsadaan antaasa ayaa raadigaan dirin sanadkan roobo badan u qubadeen bal rajada dadkii iyoonay walala faladaayna may haayeen ku hor intii oo garshaygarshaytanyeeda wadankan gal walila ree maamaha jirta amankii baafilaas dhirigfiloy amankii dhirigfilaasna baafiloy xellagan walila filaaya sanadkan inay hay-ada samafalka baaba lagu maarama kor wali daawo ban hayn hata wali an nagda inay hay-ada samafalka wal an hayna badlan hayn oo badarkii lagu quursada beeroogi marka wali codsadaanah inay la samata biyo umato haddii ada dadka deegaanka say oo ludaaikaha ka degay ada la sheekaysatay qaabka usuga aamow walaayo dadka faladaano badarkii hay beero ka taali mase meeloy daagay hoola bahaay maykanka sheegeen mayanka sheegayna horta misgiida hamballe ee badarka isku mid aan aame gabal dayka wali la sheegay inay isuna golofta korhayta ku aamaw golofta boo ku aamana sabuulka badarshii dhulkaka deedaha walba isuna yaan ka dambayna hambalisna dhaafana digin maaba ma dhaafaw deegaankana ooto nurka ku aame saasana nin sheego saasana ana geesiyahay badar walba ma reeba galeyti ku injegdi maalinta ku weyna aame deegaanada hataada nin tiriday ilaa iyo mangees ilaa gees ahta sheegtay inta badan halkaasi hamaray dad yooma beeraley lehaayeen amase dad hoola dhaqatay haayeen dadka boqolkiiba siyeetan beeraley haayeen hoola waliba abaarogii lahamari iyo aragdeeda waxyaalo badan dhammaay dadka beeraley aan badan haayeen boqolkiiba siyeetan
dadka deegaanada hataba halkaasay dadka wala ka aamahaya dadka degan mayba waa ahaa dad baadiye u isla markaas deegaankaasay dowladii galanta ma kahayd dadkaasas yohaneen barakacna waxyaabahaad isleta way ka caawii kora may nagada kuran dadka hoba shabaab lanku horeyna horta meeliyo malka caawii koro ini shabaab laku horeeya yalaka caawii koro shabaabkana walweyne usiyaaba male hadur boqol hadii la koobo sagaalan kilomitr hadii la koobo ciidan saasan badan maroogo anjeedo anbaahanyi meelobol anbaha kulijo gurmida suubiyaayan gurmidkiyo suubiyaayan wala ka halaagayan jid kasta hodurku bahamadi ma halmaalin laka baha al-shabaab geekunintad mahaysada fadna hay-adaha amniga wali oo yaan sheegana al-shabaab wali usuka fadhiya male anjeedo anbaahanyi tankala mayla ka caawiyayha shabaab lagu horeeye meeli walka caawiya koro shabaab walka horeeye waaye mayla ka khasbinya ini haq ahaan hodur kooyan antaa too dur degana hodur magaadaw dadka tacayayaanka wala aami haddii kooyan hodur magaadaw dad badan ini kooyan aan dareemsanaan
cabdi cali oo ka mid ah dadkii waxyeelad ka soo gaartay anyaxa oo saameyn ku yahay beeraleyda gobolka bakool waxaana u ramayay wariyahayga maxamed xasan cabdiraxmaan halkaa naga dhegeysanaysaanna waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana ku dhawaad labaatan qof ayaa ku dhintay roobab xoogan oo ka da-ay caasimadda dalka induneisiya wasiirka arrimaha bulshada dalka induneisiya ayaa maantoo khamiisa ka hadashay tirada dadka ku dhintay roobka xoogan oo ka da-ay caasimadda induneisiya ee jakarta habeenkii arbacada sidoo kale roobabka ayaa jiray wadooyinka caasimadda iyo magaalooyin kale oo ku dhowdhow waxaana hakad u geliyay socodka gaadiidka iyo dadweynaha sida hay-adaha gurmadka ay sheegeen dadka ku dhintay waxaa ku jira ilaa iyo dad haatan la soo sheegay inay qabsatay deb koronto hay-adaha qaranka masiibooyinka dalka induneisiya ayaana sheegtay in roobabka ka da-ay halkaasi ku barakaceen ku dhowaad soddon kun oo qof qiyaas ahaan boqol iyo toddobaatan deegaan oo jaray roobabka ku jirto caasimadda jakarta iyo galbeedka jeeva ee dalka induneisiya duqa caasimadda jakarta hanesa basfan oo jardar ay qabatay ama qabtay ayaa sheegay in dadka la dadguuriyay caasimadda la dejiyey goobo kumeel gaar ah oo laga heli karo adeegyada caafimaadka cunnada iyo biyo ee cabaan dhegeystayaal warkii duwaad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana duhurnimada waanaga intaas